الحمd للh رb العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عdوان إlا عlى الظالمين slى اllه عlى نبyina mحmd وعlى آlih وأصxaabihi أجمعين waxaynu ku dhex jirnay axkaamta magta waxaynu ka dhammaanay qurh haddii la jaro qudha magteedu intay noqonayso marka la eego qofka diintiisa labiyo dhadika uu yahay iyo xornimadiisa iyo inuu yahay janiin mid calooshii hooyadii ku jira iyo inuu yahay mid nolol kusoo dhashay halkanna waxaa ka bilaabmaya diyatu alacdaa walmanaafic xubnaha magtooda iyo xubnaha manfacadooda haddii la baabi'iyo magta laga waajibiyey fi lcaqli buu ri caqligii iyo walisaani carabkii iyo watakalumi hadalkii wadakarin iyo xubintii taranka wasawti iyo dhawaaqiyo watataacumi dhadhamintii wa kamratin xubinta taranka inteeda hore xashafadii weeyaane diyatun baa ka waajibtay diyadaasi oo ka diyati nafs nafta ama qudha magteedoo kale ah wa fii udunun buuri dheg aw istimaacihaa ama maqalkeeda dhegtu ay maqasho lilaxrufi xuruuftii iyo walyadi gacantii iyo walbadshi qabashadii gacantu ay wax qabanaysay dhaqaaqaysay washamil mankhiri iyo dulka urintiisii washafatin dibin walcayni ishii uma albasari kadibna araggii nuurkii isha warijli lugtii aw mashin ama socod socodkaasi oo lahaa lugta u sugnaaday aw khusyatin ama xiniin wa alyatin iyo sal wallaxa iyo laftaa hoose ee ilku ay ku yaalaan nisfu diyatin baa ka waajibtay mag la kala baray wa abaqatin wa fii abaqatin buu yihi wa fii abqatin dabool daboolkaasi oo min maarinin carjawda sanka ka mid ah wa jaa'ifa iyo nabarka joofka u dhaadhacay huluuhuhaa magta oo saddex meelood loo qeybiyey meel baa ka waajibtay waljafni wa fi ljafni buu ihi daboolka isha rubcu saalifa magtaasoo hormartay rubuceed ayaa ka waajibay rubcu diya liisbicin far waxa u waajibtay cushrun mag toman loo qeybiye meel ahaan wa minha walanmalatu xubintuna minhaa xaalo ay ka mid tahay farta thuluthun ay diyatuhaa diyadeedu thuluthun waa tobankaa farta oo saddex meelood loo qeybiye meel ahaan wa min bahmin walanmalatu buu yidhi ama wa fi lanmalati xubintii min bahmin xaalo xubintaasi suul ay ka mid tahay wa fi lmunaqilati iyo tii lafta rartay meesheedii ka guurisay wa sinni iligii aw muudixatin tii lafta caddaysay wahaashima tii jebisay fanisfu cushrihaa magta oo loo qeybiyey toban meelood meel nuskeed ayaa ka waajibay bilaa mukhaasama muran la-aan cudwun xubin buu ihi xubintaasoo bilaa manfaca manfaco aan lahaynoo manfaco beeshay manfacadaasoo macluumati mid la garanaya ah bilaa manfacatin macluuma xubin manfaco macluuma aan lahayn waljurxu iyo qoontii lam yuqadari magteeda aanay shareecadu jaangoyn alxukuuma yani axukuma ayaa ka waajibtay ama alxukuma weeye magteedu fi lqatli dilkii takfiirun kafaaro gudasha ayaa ayaa waajibtay fardu lbaari allaha khaaliqa ahay wuxuu faral yeelay alcidqu waa addoon inuu xoreeyo qofkii qof dilay muumina dilay uma sawmu baa ku xiga hadduu addoon waayo ama uu kari waayo sowm baa ku xiga kadihaari ay ka soomi dihaari soomkaasi xaalo u yahay soomkii dihaarka sababtii u waajibay oo kale yacnaa xagga tartiibta oo soom kuma kafaaro gudan karo qofkii qof muumina dilay ilaa uu kari waayo cidqiga iyo xoreynta uu kari waayo waayo musanifku raximah allahu tacala halkan wuxuu kaga hadlayaa xubnaha iyo manaaficda magtooda daabit guud waxa ah qofku wixii uu hal shay ka leeyahay in mag dhammaystiran ay ka waajibayso haddii markaa la jaro ama la suuliyo ama manfacadiisii meesha laga saaro wixii laba uu ka leeyahayna waa nisfu diya waa magtoo laba loo qeybiyo meel ahaan wuxii uu afar ka leeyahayna waa rubcu diya waa magta oo afar loo qeybiyey meel ahaan marka halkan wuxuu inoogu sheegay qofka haddii qoon loo geysto jinaayo oo caqligiisii meesha uu ka baxo mag dhammaystirani inay u waajibayso waana sida axaadiida ku soo aroortay oo xadiida camr ibnu xasm ayaa diyaadkani inta badan ay ku soo arooreen xadiidkana kolley takhriijkiisa kitaab qadiim ahoo dhowr iyo sagaashankii fiqi o aanu dhigan jirnay ayaa sheekh inoo dhigi jiray cabdalla almarfad alcadani uu takhriijkiisa markaa iyo riwaayaadkiisa noo yeedhiyey waxaana laga yaabaa nadka haddaad ka baadhaan oo xadiid cadiima oo taqdiiru diyaat diyaat alacdaa walmanaafic baa ku jira iyadoo la takhriijiyo markaa la taxqiijiyo inaad ka heshaan baa dhici karta marka bal waad raadin doontaan caqligana halkan waxaa loo jeedaa caqliga khariisiga baa loo jeedaa caqliga ilaahay subxana watacaala qofka uu ku beeray muktasabka aan ahayn ee qofku mukalaf uu ku noqonayo oo haddii dee la waayana qofku qof waalan uu noqonayo looma jeedo caqligii muktasabka ahaa oo haddee qofku inuu xusnu tasaruf maamul wanaag iyo waxyaabadee noocaasa ka isagu waa muktasab weeye markaasee lagu garanaya qofka caqligi inuu ka tegay waxaa lagu garanaya markuu meelaha kelidii joogo haddii aanu waxba isku khaldahayna wax walba uu saxayo qofka caqligii kama tegin waaye sidaasoo kale carabkii haddii qofka laga jaro waa mag dhammaystiran ha kuba yaale haddii manfacadiisi meesha ay ka baxdo waxba dhadhamin maayo ama dhaqdhaqaaqi maayo waa la mid iyaduna hadalkii haddii qofka uu ka tago xarakatu nutqi lisaan baa ka tagtay xuruuftii oomaba soo saarayaba isaguna waa mag dhammaystiran oo haddii la xukumo khubaradu ay idhaahdaan qofkan dhawaaqi sidaas hadalkii sidaasu kaga tago uu soo noqon maayo haddii iyadoo magtii la qaatay uu soo noqdona dee magtii waa la celinaya waxaa iyadana mag dhammaystiran ay ka waajibaysa haddii qofka dakarkii laga jaro haddii uu ku yaallo oo la ishlaaliyo oo mid aan shaqayn ahayn laga dhigo sida xubin faaliguu ku dhacay oo kale isna waa mag dhammaystiran waxaa saasoo kale mag dhammaystiran ay ka waajibaysaa sawdka oo siddeed iyo labaatankii xaraf midnaba haddii aanu ku dhawaaq ahayn waa mag dhammaystiran haddii qaarkood markaa ku dhawaaqistoodii ay ka tagtana waa kuwaa sideed magtii baa sideed iyo labaatanka loo qaybinaya markaa inta ka tagta inta kaga hagaagta ayaa waajibaysa dhadhamintii baa ka tagto qofku waxba dhadhamin maayaba oo qaraadh iyo macaan iyo dhanaan iyo waxaa ma kala soocayaba isna waa mag dhammaystiran weeye haddii qofka kamrada laga jaro kamrada waa xashafada dagarka intii kale waa ku taallaa laakiin xashafadii baa laga jaray waa diyo dhammaystiran laakiin dee marka dakarkii la wada jaro iyada gooni loo xisaabin maayo oo isaga ayay markaa dee ay ka mid tahay oo waa sida faruhu haddii dee gacantan la jaro waxa weeyaan la odhan maayo gacantun waa nisudiya farahana mid waliba ma gooniya leeda la odhan maayo marka waa sidaas oo kale marka diyatun baa ka waajibaysa uo ka diyati nafsiya oo qofkaa laga jaray magtiisu intay ahayd ayuunbaa xubintaana magteedu ay noqonaysa hadduu yahay xoriya hadduu addoon yahay hadduu rag hadduu dumar yahay hadduu gaal yahay hadduu muslim yahay wa fii udunin aw istimaaciha lilaxrufi waayo dhegtii baa qofka laga jaray quixat yaduhu waa nisu diya ile laba dhagood buu leeyahy labada dhagood ba haddii la jirana waa mag dhamaystiran weeye haddii la fujiyo haddii la jaro iyo haddii halkeeda ay ku qalasho intaba waa nisu diya weeye istimaacuha lilaxrufi samaaci iyo maqalkiibaa dhegta ka tegey waa kala laba magood oo maqalka maxalkiisu dhegta maaha meel markaa dhegta ka shishaysa ayaa maqalku uu ka imanayaa markaa dhegta la jarayna waa nisu diya haddii dheg maqalkeedu uu tegayna waa nisu diya waa manfaco iyo xubin bay kala yihiin maxalla isuma aha waayo gacan haddii laga jaro qofka waa gacan qura iyaduna waa nisu diya gacantu way ku taallaa dhaqdhaqaaqi mayso oo tanbasid walaa tanqabid aw tanqabid walaa tanbasid sidaasunbay u kala baxsantao ma soo laabmayso ama way soo laabmaysaayoo ma kala baxaysaba way soo laabantao ma kala baxaysaba labada gacmoodna waa mag dhamaystiran waxaa ka tegey waxa weeyaan badshigii oo qabashadii gacanta waxba qaban mayso waa nisfu diya labada dul haddii urti ay ka tagto oo labada dul midkood aanu waxba urin ahayn waa nisfu diya labaduba haddaanay waxba urin ahayna shamigii oo dhammaystiran baa qofkaa ka tegey urintii oo waa mag dhammaystiran labada dibnood midkood haddii la jaro oo ilaa dee jarista ilaa qowlalka la gaadhsiiyo ilaa qowlalka laga soo jaro iyaduna waa nisu diya ishuna waa nisu diya haddii ishii lasoo tuuro gebigeedaba meesha laga soo saaro labada indhoodna waa mag dhammaystiran uma albasari araggii baa qofka ka tegey labada indhood midkood buu ka tegey waa nisu diya haddii labadaba u ka tagana waa mag dhammaystiran weeye xataa ishii meesha ha iskaga taallo iyadoo iska qurux badan laakiin hadday israacaan ishii iyo dee araggeedii ba ile ishiiba meesha hadday ka baxay araggiina waa ka baxayaaye marka waa nisu diya uun laakiin hadday ishii meesha ku taalo araggii uu ka tegey waa nisu diya waa qofka magtiisa oo la kala baray weeye yad marka la leeyahay yad intee baa loo jeedaa yaddu waa intaa waa jalaqlaydaa weeye waa intaa halkaa kala goyska haddii laga jaro haddii meel ka sarraysa laga jaro intaasi ayaa nisudiyaa inta kalena xukuumay noqonaysa oo mag qadaran ma leh lugtu iyaduna waa nisudiya waa lugta haddii laga jaro markaa kala goyskaa kuraamuhu ay ku yaalaan wixii ka sarreeyaana xukuuma ayuu noqonayaa haddii lugtii markaa shalal uu ku dhacana waa saas oo kale lugtii qofka waa ku taallaaye kuma socon karo waa nisudiya haddaanu ku socon karin hakuma taallabee oo dee manfacadeedii baa meesha ka baxday oo ahayd in lagu socdo labada xiniyood midkood haddii qofka laga jaro waa nisu diya labadubana waa mag dhammaystiran wa alyatin alyadu dee waa labada baryood weeye marka labadii baryood midkood qofka haddii laga jaro waa mag kale baran labadiiba haddii la jarana ile manfaco way leeyihinoo qofku wuu ku fadhiistaa quruxna way leeyihin iyo muuqaal fiican labadu marka waa mag dhammaystiran weeye haddii laga jaro waxa weeyaan allaxyu alwaaxidu min laxyeyhi daankaa hoose ilku ay ku yaalaan haddii laga jaro waa nisu diya labadubana waa mag dhammaystiran weeye wa tabaqatin min maarinin maarinku waa maalaana min alanf waa intaa jilicsane ee carjawda ah laftaa dambe maaha laftaa dambe iyadu haddii halka sanka gebigiisaba la istisaalo meesha laga saaro isagu waa waa waa mag dhamaystiran weeye inta maarinka ayaa mag dhamaystirana inta kalena xukuuma ayay noqonaysaa uma qadaran ma laha si gacanta nidhoo kale weeye marka maarinka oo sanka intaa jilicsan saddex qaybood bay ka koobantay waa daboolka midig iyo xaajiska teedka labada dul udhaxeeya iyo daboolka bidix marka saddexdaa mid kasta oo ka mida haddii la jaro magtiisu waa thuluthu diya wey saddexdaba haddii la wada jarona waa mag dhamaystiran wa tabqatin buu yidhi dabool min maarinin sanka intiisa jilicsan ka mida iyo wajaa'ifa nabarka joofka u dhaadhacay ballarhkiisu intuu doonay baa leegaade thuluthuhaa weeye wa thuluthu diya saddexiyo soddon halaad iyo hal daloolkeed wey waayo jaaifadu waa kullu jurxin oo wasala ila ljawf waa nabar kasta oo jawfka gaadhay xataa haddii irbad qofka lagu mudo halkaa lagaga mudo oo jawfka ay u dhaadhacdo ama dhinaca la doonaya lagaga mudo xagga hore xagga dambe dhinacyada mar haddii jawfkaba ay gaadho jawfkuna wamaa lahu quwatun tuxiilu lghidaa widawaa weeye salaabtaa laga geliyey calooshaa laga geliyey jabiinka halkaasaa laga geliyey halkaa dhuuntaa laga geliyey isaguna waa saddex iyo soddon halaad iyo hal daloolkeed waa thuluthu diya weeye ninka marka laga hadlayo waljafnina rubcu saalifa jafnigu waa daboolka isha weeye markaa qofku arbacatu ajfaan buu leeyahy afar dabool laba hoose iyo laba sare markaa midkiiba waa rubcu diya waa magtoo afar meelood loo qaybiye meel ahaan wey liisbicin cushrun qofka haddii far laga jaro ama fartii shalay lagu rido iyo qalal waa cushru diya oo qofka magtiisao toban meelood loo qaybiye meel ahaan anmulada alanmala iyo alanmula waa xubinta farta weeye far waliba waxay leedahay saddex xubnood marka laga reebo suulka suulku isagu laba xubnood buu leeyahy markaa farta oo dhammaystirani waa cushru diya anmaladuna waa thuluth lcushri weeye waa farta magteedii saddex loo qaybiyey meel ahaan weeyaan waa saddex geela iyo neef geela markaa oo saddex loo qaybiyey meel ahaan saddex alaad iyo hal daloolkeed weeye xubintu waaye xubintu haddii ay ku taallo suul suulku isagu laba xubnood buu leeyahy marka xubintiisu waa nisfu lcushri weeye waa shan halaad xubintiisu isaga ila isagu saddex xubnood ma lehee waxaa kaloo shan halaad ay ka waajibaan munaqilada oo nabarada markaa madaxa ama wejiga ku dhaca weeyaan kuwani alxaarisa waa xangaruufadii addaamiya xangaruufadii dhiigguu ka yimi wey baadica waa ta waxoogay diirka yaro dhaaftay ee hilibka in yar talaaxin waa ta hilibka dhex quustay laakiin laf aan gaadhin samxaaquna waa ta xuubka lafta ka sarreeye gaadhay laakiin lafta aan gaadhin marka shantaas diyo muqadara ma laha iyagu ma go-an ma leh waa xukuuma weeye waxaa laga xukumayaana waa inaanu shan halaad gaadhin oo dee muudixada ta lafta caddaysay ayay magteedu shan halaata marka ninka laga hadlayo marka xukuumana diyo lama gaadhsiiyo oo laa tublagu xukuumatun bidiyatin waaya munaqilada buu ihi waa ta laftii jabisay ee meesheedii ka rartay iligii muudixada oo ah ta lafta caddaysay laftimay jabin oo caddaysay haashimada oo ah may rarin laftu meesheedii bay joogtaa laakiin way jabtay uun fa nisfu cushrihaa baa ka waajibay bilaa mukhaasama waaye waxyaaba badan baa dee jira oo aanu magtoodii sheegin oo haddii gabadhii tusaale ahaan naasaha intooda yar ilmuhu afka geliya haddii laga jaro labada labada labadu waa diyadeeda midkuna waa nisfu diyatiha wey kuwa ninku iyagu way ka duwan yihin oo iyagu manfaco ma leh oo xukuuma un iyagu haddii ninka laga jaro waa meelaha ay gabadhu ninka kaga mag badan tahay halkaasoo kale ay xubinteedasa xubintiisa ka manfaco badan imlaagii baa ka tegey ninka oo biyiiba ka iman maayaan ama waxaa ka tegey tusaale ahaan inuu dee wax dhalo gabadhii dhashiibaa ka tagtay nabar loo geystay awgii waxaasoo dhami waa mag dhammaystiran weeye quwatuljimac baa ka tago galmaba ma samayn karaba iyaduna waa mag dhammaystiran wahaakada waay wuxuu yidhi xubintu hadday bilaa manfaco tahay waxaa tusaale waa gacan faali ku dhacay waxba aan qabanayn dhaqdhaqaaq baan samaynayn ama lug saasoo kale faaligu ku dhacay manfaco la garanayo la ogyi ma leh ama xubintu manfaco waa leedahay laakiin shareecadu ma go-an umay sheegin waljurxu lam yuqadar alxukuuma yani diyatu aw alxukuuma magteedu waa xukuuma weeye marka xukuumada sidee lagu soo saaray xukuumad waxa weeyaan bay idhahdeen waa qeyb halka uu magta nafta ka taagan yahay ay tahay ay la mid tahay halka nuqsaanta ay jinaayadu qiimaha ku keentay shayga qiimihiisa uu ka taagan yahay qofkii xortaaba laga soo qaadaya addoon hadduu addoon ahaan lahaa imsaa la siisan laha addoon qofkan oo kale ah qofkan ay sifaadka wadaagaan waxaa la siisan laha tusaale ahaan boqol kun ayaa la siisan lahaa nabarkaa loo geystay hadduu addoon ahaan lahaa imsuu qiimihiisa ka ridi lahaa toban buu ka ridi lahaa tobanku maxay u yihiin boqolka oo cushri soo maa markaasaa la odhanaya haddaba qofkan xortaa nabarka loo geystay waa cushru diyati baa la odhanaya haddii la dhahdo maalan shan buu ka ridi lahaa waa nisfu cushri diyati haddii la dhaahdo qiimihiisa konton buu ka ridi lahaa de waa xukuumadu waxay noqonaysaa markaa nisfu diya ayay noqonaysaa waaye laakiin taasi waa tusaale oon idinku fahamsiinaye waxaan xukuumadu waa inaanay gaadhin arshi muqadara xubintaa magteedii qadarnayd waa inaanay gaadhin oo nabarka tusaale ahaan dee gacanta loo geystay magta laga xukumayaa waa inaanay gaadhin magtii gacanta waxaan shan shan lama gaadhsiiyo xukuuma arshi muqadara lama gaadhsiiyo mutcana waa sahaysiintii gabadha la furay meher lama gaadhsiiyo tacsiirna xad lama gaadhsiiyo radkina sahmi lama gaadhsiiyo cawrigafka la siinayo dadka jihaadka markaa soo xaadiray sida dumarkii iyo addoomihii iyo gaaladii iyo kuwaas sahmi dhammaystira lama gaadhsiiyo iitaana nujuum lama gaadhsiiyo bimacnaa waxaa lagu caawinayo ama uu ka daynayo sayidku mukaatabkiisa yacnaa nujuumta ama qaybaha xoolaha uu bixinayo uu isku furanayo mid ka mida markaa lama gaadhsiiyo oo shan shan lama gaadhsiiyo ay yidhaahdaan waaye waxaa kaloo halkan inoogu sheegay dilka inay kafaara ka waajibto dilka markaa qof mumina la dilo ee kama loo dilo ayuu ilaahay kafaare ka waajibay kafaaradaasina waa in addoon la xoreeyo haddii la keri waayana laba bilood markaa la soomo oo xidhiidha oo icaam ma leh kafaarat lqatli iyadoo icaam ma leh laa icaama huna wax masaakiin quudina ma leh sida kafaaraة الhihaar iطcaamka ugu jiro kafaaraة alqatl camdi isaga laftiisa kafaara ayay ka waajibinayaan waxale waa min baabi اlأwlى qofkii kama wuxuu dilay haddii kafaaro lagu waajibiyey ka kas u dilay inay kafaara ku waajibto ayaa ka awleysan bay dhahdaan waay wuxuu ihi fi caqli yajib waxa waajibaya fi اlcaqli caqliga tegsiintiisii walisaani carabka goyntiisii iyo watakalumi hadalka tegsiintiisii iyo wadakarin dakar jaristii iyo wasawti dhawaaqa tegsiintiisii iyo wataacumi dhadhaminta tegsiinteedii wakamratin iyo xashafo jaristeed diyatun baa waajibayso ka diyati nafsi yacnaa mag dhammaystiran wa fii udunin wa fii qaci udunin dheg jaristeed aw istimaaciha aw idhaabi istimaaciha ama maqalkeedii in la tegsiiyo lila xarufi ay maqlaysay xarfaha yani dhawaaqa ay maqlaysay walyadi gacanta jaristeedii walbatshi waidhaabi batshi qabashadeedii in la tegsiiyo washami lmankhiri dul urin- urintii in la tegsiiyo wa shafatin dibin jaristeed walcayni isha ridisteedii uma albasari araggii isha tegsiintiisii warijli lugti goynteedi aw mashiin ama socod tegsiintii lahaa socodkaas iyadoo u sugnaaday aw khusyatin ama xiniin jaristeed wa alyatin iyo labada markaa een, eh, baryood midkood wallaxa iyo lafta ay eh, ilkuu ku yaalaan jaristeed ama ishilaalkeeda nisu diyatin baa waajibay wa tabqatin buu ihi dabool daboolkaasoo min maarinin sanka intiisa jilicsan ka mid a ay wa fii tabqatin iyo wa jaa'ifatin wa fii jaa'ifana thuluthuhaa baa waajibay mag saddex loo qeybiye meel ahaan waljafni wa fi ljafni buu ihi daboolkii isha ee mid qura aha rubcu saalifa magtaa soo hormartay rubuceed baa ka waajibay liisbicin farna cushrun baa u waajibay ay cushru diyat saaxibiha walanmalatu buu ihi xubintiina minhaa xaalo ay ka mid tahay ama wa filanmalati xubintiina minhaa xaalo ay ka mid tahay farta thuluthun thuluthu diya ah, thuluthu lcushri baa ka waajibay tobanka farta oo saddex loo qeybiye meelahan wa min bahmin walanmalatu xubintii min bahmin xaalo ay suul ka mid tahay wa fi lmunaqila iyo tii eh, madaxa ama wejiga ku dhacda ee lafta rartay wasini iligii aw mudixa tii madaxa ku dhacday ama wejiga ee lafta cadaysay wahaashima iyo tii lafta jebisay lafta wejiga ama madaxa fa nisfu cushrihaa magtoo toban meelood loo qeybiyey meel nuskeed baa ka waajibay bilaa mukhaasama yacnaa muran la-aan marka la soco munaqila iyo muudixa iyo haashima iyo kuwani waa haddii ay ku dhacaan wejiga ama madaxa meelaha kale jirka haddii ay ku dhacaan ma qadaran ma laha xukuuma ayuunbaa ka waajibaysa cudun wa fii cudwin buu ihi xubin xubintaasoo bilaa manfacatin macluuma manfaco la garanaya aan lahayn waljurxu iyo nabarkii lam yuqadar macnaa nabarkii aan ma qadaran aan lahayn alxukuuma ee alwaajibu fiihi waxaa ka waajiba alxukuuma weeyi fi lqatli ee, dilkii takfiirun baa waajibay fardu lbaari allaha khaaliqa wuxuu faral yeelay alcidqu addoon in la xoreeyo weeyi uma soomu soomkiibaa ku xiga ka diyaari xaalo uu yahay soomkii dihaarka oo kale xagga waxa weeyaan eh, tartiibta wakadalika dee shahreyn mutataabica waa inu noqdo baabu dacwa alqatl baabkan wuxuu ku saabsan yahay sheegashada dhiig qof loo sheegto idhaahdo qof buu naga dilay marka baabu dacwa dam iyo baabu lqasaamaba waa la idhaahdaa qasaamana markaa waa maxay isagaa inoo sheegi doonee sheegashada qofka dhiig loo sheeganayo qof inuu dilay haddaan caddayn caddayn cad- aa, dhammaystiran aan loo hayn laakiin qaraa-in ay jiraan waxyaabo calaamado qofkan sheegashadiisa xoojinaya dhaarta markaa qofkaasi uu dhaaranayo ama uu ku ceshanayo kii dhiigga u sheeganayay taasaa qasaamo la idhaahda marka dhaartani dhaaraha kale waxay kaga duwan tahay horta dha- alyamiinu eh, fi dacwa dam mar walba waa khamsuun haddii ay lowth leedahay oo qasaamo ay tahay iyo haddii aanay lowth lahayn oo qasaamo aanay ahaynba cinda shaaficiya mar walba waa khamsiin waa konton dhaarood waaye waxay kaga duwan tahay dhaaraha kale laba arrimood arrinta koowaad waxay tahay qofkii wax sheeganaya baa la dhaarinaya marka koowaad halka asalku uu ka ahaa ka wax sheeganaya caddayn in la weydiiyo oo hadduu caddayn keeni waayo markaa uu idhahdo ha lay dhaariyo ku wuxuu sheeganaya loo dhaariyo albaynatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar waxaa kale kaga duwan tahay xagga tacadudka oo dee arrimaha kale hal dhaara baa ku filan tan waa konton dhaarood weeye wuxuu yidhi marka xadiid saxeynka ku jira ayaana ku soo arooray qasaamada wax filjaahiliya jiray bay ahayd islaamkuna waa iqraariyo waa sugay wuxuu yidhi in qaaranat hadday la xidh in qaaranat haddii ay la xidhiidho dacwaahu sheegashadiisa lawthun qariinatun hadday la xidhiidho lawthunta haddii aynu markaa rafcino oo lawthun markaa maxaa ficilkiisa taaniidka loo raaciyey waay dee su isagoo ku macnayn doona lawdkao macna qariina weeye taaniidku halkaas uga yimi haddii kale waxaad iska odhan kartaa inqaaran hadday la xidhiidho dacwaahu sheegashadiisu hadday la xidhiidho lawthan hadday la xidhiidho qariino sumicat horta sheegashadiisa waa la dhegaysan doonaa dacwa masmuuca ayay noqon doonta waxa shardu ah inay mufasalo noqoto oo dee uu sheego dilkaasi nooca waa macamdi buu ahaa khata buu ahaa mashbu camdi buu ahaa qofkani ma kelidii buu dilay ma cid baa la dishay waa inuu tafsiiliyo hadduu isku duuduubo markaa xaakimku waa waa caawin karaa oo wuxuu odhan karaa nooceebay ahayd oo dee istifsaal ayuu ka dalbi karaa waxaa kaloo shardiya inuu cid cayimo sheego sa dadkaynu idhahdaan reer hebel baa naga dilay waxaasi dacwo masmuuca maaha ila reer hebel oo dhami qofka dilkiisa isuguma tegi karaane waa inuu dhahdo qofka hebel baa dilay ama kaa hebel iyo hebel kaa iyo kaa iyo kaasaa dilay waa inuu cid cayimo waxaa kaloo shardiya sheegasho markaa xiska iyo dareenku uu beeninayo waa inaanay noqon oo qof waxa weeyaan qofkan dabadi dilkiisa dabadiba dhashay hadduu idhahdo uu dilay siduu u dili kara mabuu jirin be ama qof isaga ka hor dhintayba uhi wuu dilay ma meyd baa markaa cid dilay waakada waa inaanay isburin sheegashadiisu hadduu marba qof ku taaro mar uha kaasaa dilay kelidii haddana uha maya kaasaa dilay kelidii mar uha kelidii buu dilay marna udhahda maye isaga iyo hebel iyo hebel iyobaa dilay hadalkiisaa isburinaya oo la dhegaysan maayo waa inuu mukalaf yahay qofkan dhiigga sheeganaya qof mukalafa qaangaada oo miir qaba ka loo sheeganayaana saasoo kale wahiya buu uri lowthku qariinatun waa calaamad hallabad xoojisay lidannin mala la malaynaya qofkaasi inuu qofkaa dilay yaxlifu waa dhaaranayaa buu uri kii dhiigga yaxlifu waa dhaaranayaa muddaci kii dhiigga sheeganayay khamsiina konton oo yamiina dhaara wadiyat lcamdi buu ihi dilka camdigaa magtiisu calaa jaanin bay ahaatay ka dilka geystay duciya ey duciya calayh ee dee lagu sheegtay bimacnaa xataa markay qasaamo tahy hadduu idhahdo hebel baa dilay oo camdanna wuu u dilay oo kontonkii dhaaroodna markaa uu kaga xagaf siiyo dee diyatulcamdi baa qofkaa lagu yeelanaya isagaana lagu yeelanaya caaqiladiisi lagu yeelan maayo hadduu idhaahdo kamaa buu u dilay ama shibu camdi buu ku dilayna dee cala alcaaqila bay noqonaysaa fain yakun hadduu ahaado canilyamiini dhaartii imtanaca mid diiday kii dhiigga sheeganayba dhaanu dhaaran maayo xalafaha waxa dhaaranaya alladii kii calayhi dushiisa yudacaa dilka lagu sheeganaya baa dhaaranaya markaa qasaamada waa taas waa qofbaa ama dad baa dhiig loo sheeganayaa sheegashadaasi waa sheegasho saxa oo masmuuca waxaana la socda lowth yacnaa qariino xoojinaysa sheegashada ayaa la socota oo dadka dhegaysanaya dee naftooda ku ridaysa ama dareensiinaysa qofka inuu run sheegayo waa sida qofkii oo la dilay baa laga helay meel ay degan yihiin dad ay col ahaayeen ama koox dada oo maxsuuriina ayaa qofka meydkiisu meesha uu yaalla iyagoo kasii socda baa la arkay ama mid midi dhiigle kala soo baxaya ama mid meeshii qori ama baaskoolad isagoo lalaadsanaya kasoo hordaya baa la arkay ama addoomaa ka markhaati kacay inuu qofkaasi qofkaa dilay ama dumar ama kuwa faasiqiina ama caruur yaryar ama kufaar yacnaa qaar dee maragoodu aanu ahayn marag la aqbalo amaba se dadka dhexdoodun bay ku faaftay un dadkii baa isla dhex qaaday ninkaa hebel hebel baa dilay qof gaara oo ka markhaati kacayna lama hayo warkaasumaa dadka dhex xulaya waxaasaa lowth la idhaahdaa waa qariino qofkii dhiigga sheeganaya sheegashadiisa markaa xoojinaysa marka lowthkaasi markuu jiro ayay qasaamo noqonaysaa marka kii dhiigga sheeganayay baa la odhanayaa hadduu qof qura yahay konton dhaaroo dhaaro haddii qofkaa la dilay dhexlayaashiisu qof ay ka badan yihiinna dhaarti baa loo qaybinaya waxaana loogu qaybinayaa sida ay dhaxalka u kala leeyihiin wixii markaa cacabana waa la dhammaystiraya waayo dilka qofkaa markaa lagu sheegtay haddii la dhaarto hadduu camdi ahaa dee isagaa lagu yeelanaya caaqiladiisii kuma waajibayo haddii kii markaa dhiigga sheeganaya dhaarti uu diido dha anuu dhaaran maayo ama uu wada dhaaran waayo markuu badh dhaartay buu intii kala diiday kii dhiigga loo sheeganaya baa la odhanayaa konton dhaaro dhaaro qofka inaana dilin a hadduu qof qurhaya isagaa konton kaba dhaaranaya haddii qof ka badan dhiiggaa loo sheegtayna mid waliba konton buu dhaaranaya iska ilaali oo dhaartii loo qaybin maayo mudda caleyga dhaarta loo qaybin maayo kuwa dhiigga loo sheeganaya dhaarta loo qaybin maayo sababtaa loogu qaybinahayna dee way iska caddahayoo haddii markaa uu kelidii ahaan lahaa isagaa lagu wada yeelan lahaa marka haddii qaar kale ay la wadaageenna mid walba intii kelidii haddii lagu yeelan lahaa ayuunbaa lagu yeelanaya wuxuu uhi in qaarana hadday la xidhiidho dacwaahu sheegashadiisa ee bidam dhiig uu sheeganayo ama qatli dil lowthun qariina ay la xidhiidho sumicad sheegashadiisa horta waa la dhegaysan wa hiya lowthku qariinatun weeye qariinadaasoo hallabat xoojinaysa lidannin male la malaynaya qofkaasi inuu qofkaa dilay yaxlifu waa dhaaranayaa khamsiina konton oo yamiinan dhaaraa muddaci kii dhiigga sheeganayay diyatulcamdi dilka camdiga ee qasaamo ku sugnaaday magtii calaa jaanin ka dhibka geystay bay ku waajibtay duciya kaa dhibka geysto duci caleyh dhiiggaa lagu sheegtay fain yakun hadduu ahaado kii dhiigga sheeganaya canilyamiini dhaartii imtanaca mid diiday xalafahaa kontonkii dhaarood waxa dhaaran alladii kii caleyhi dushiisa yudaca dhiigga loo sheeganayay baab buaat baabkan wuxuu ka hadlayaa dadka buqaadda la idhaahdo isagaa inoo qeexi doona sifadooda waxay buqaad ku noqonayaan iyo axkaamtooda waxaa buqaad loo yihi limujaawasatihim alxadda xadkii shareecada u yeeshay bay ka tallaabeen oo daacadii xaakimka muslimkee lagu waajibiyey bay diideen amar diidday sameeyeen ama xuquuq lagu lahaabay manciyeen oo ay bixin waayeen marka buqaaddu waa kuwa imaamka khilaafa xaakimka muslimka ah ee amar diidda ku sameeya idha annaga wax daacaa naguma laha maana anagu addeeci mayno xaakimba anagu uma aqoonsanin gebigiisaba inuu madaxweyne yahay gebigiisaba uma aqoonsaninba wax xuquuqdii madaxweynuhu uu lahaa oo annaga uu nagu leeyahay ma jirto weliba waxay buqaad noqonayaan haddii ay markaa wax isku toostoosisanayaanoo ay leeyihiin wuuna dulmiyeeyo xaqa iyagaasuu duudsiyeeyo dulmigaasuu sameeyo haddii ay leeyihiin bay buqaad noqonayaan la socdo haddii sadee ay yihiin kuwo ictiqaad ku socda kuwa khawaarij baa iyaga la idhaahda oo ay leeyihiinba dee ninkani waa xaakim bikayri ma anzala allahu yo dee waa kaafir ba ay leeyihin marka casrigan aynu joogno buqaaddu way iska badan yihin dad fara badanina iyagoon is ogeyn bay buqaad yihiin weliba waxaan dimuqraadiyadda iyo xisbiyadan iyo waxaa la sameeyey ayaa dadka inta badan bakiga ku rida ile xaakimku mar hadduu isagu amarkii iyo nahyigii leeyahay xataa hadduu fisqi sameeyo dee casilmi maayo mar haddii isagu weli suldadii u haystana isaga xaakim meesha ka ah adiga markaa kuma bannaano isagoo muslima inaad tidhaahdo maadaama waxaya waxa uu sameeyey ama arrintaa u naga aqbali waay ama xaqa iyagaa uu duudsiyey ama uu qodobkaa tusaale ahaan khilaafay laysa lahu calayna aac xaakimnimadiisa ama aqoonsaninoo wax aacaa naguma laha inaad tidhahda kuma banaana waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala kugu waajibiyey wixii macruufa ee aan xaaraan ahay inaad ku adeecdo yaa ayuha aladiina aamanu aiicu llaha wa aiicu rasuula wa uli lamri minkum inuu markaa xaq aad leedahay uu duudsiyey ama dulmi uu sameeyey ama wax heshiis lagu ahaayo laysku ogaa uu khilaafo xaqii uu aaca adeecitaanka ku lahaa meesha ka saari maayo kama saaraya meesha hadalkaasoo kale maanta haddii la maqlo markiiba liis baa lagu gelinaya waa guulwada iyo madaxweynehay wax isu yihiin iyo waxaasaa lagu odhanaya lakin de arrintu waa dib waxaa kutubta ku qoran wey nusuustu ay dhigaysa wey mana aha sida dadkan axsaabtan iyo waxaan ishaystee kursiga isku haysta hadalkoodoo kale maaha oo hadal marxaliya maaha iyaga hadalkoodu wuu isbedbedelaa markay mucaarid yihiin hadal bay odhanayaan marka ay xukunka qabsadaan iyaga laftoodii hadalkii hadal khilaafsan bay odhanayaan mar walbana sida nusuustu ay sheegtay iyo qaabka xaakimka muslimkaa loola dhaqmayo waxaa jecel ninka xukumka haysta oo isaga kursigiiba xaasilo ah kaan kursiga haysane doonayaana ma ogola wadaadka ka hadlayana waxa weeyaan raalli kama aha nin baa maalintii dhaweyda jimco wuxuu ii soo diray hadal aan mar hore idhi oo la duubay aan filaya sanad ka hor meelahaasuu ahaa oo tafsiirkii sheekh cabdiraxmaan masaajidka almadiine uu ku dhigay habeenkii la khatimiyey bay ahayd waan xusuustaayo hadalkaasoo ku saabsanaa dee inaanay sharci ahaan bannaanayn xaakimka muslimka iyo shacabkiisa in layska hor keeno maantana caalamulislaami dad arrintaas samaynaya oo diin u food saaraynaya ama siyaasiyiin kursi doone inay fasahadiyeen ay ku fasahadiyeen dowladihii islaamka ah iyo shacabkii inay iska horkeenayaan marka waxaan ihi siyaasiyiinta kursi doonka ah ee ku hadlaya ama samaynaya wax dowladnimadiina baabiinaya ha dhegaysanina maalmahan dhoweydee layshaystay baa hadalkii la faafiyey show qolooyinkii mucaaridkaabu hadalku gaadhayo aad bay uga xanaaqeen le waa sidaan sheegaye sidaan markaa saaxiib nahay oo xogeeyayaasha mucaarida ka mida baa jimcihii isoo diray waxba imuu soo raaceen hadalkaygubuu dib igu soo celiyey marka waan la hadlo waxaan ku uri war hebel muxuu ahaa waxaanaad ii soo dirtay deetana wuxuu ihi mid xisbigeegaabaa ii soo dirayoo oo ka xanaaqsanaay oo lahaa bal wuxuu ku hadlayee markaa nin aan isnaqaan weeye ninkaas waxaan ku idhi buu idhi kulmiya markay mucaaridka ahaayeenba sheekh berberaawiin taasunbuu lahaa maaha macnaa wax idinka si gaara idinku wajahan maaha isagu masala diiniya siduu u arko sax u arko ayuu isagu u sheegaya masalada iska daa ku habsaamin baan ku idhi buuri marka waxaan ku idhaa marba qolada mucaaridka war marka aad xukunka qabsataan baadna ogolaan doontaane iminka dembi un baan idinkala cararnaa iminkana na ogolaaduna dhegeysta waay wuxuu idhi isagoo bukaada ka hadlaya mukhaalifu limaami buu idhi xaakimkii muslimka ahaa kuwa khilaafay walow jaa'ir baa noqdo faasiq baa noqdo dulmi iyo cadaalad darro ku shaqeeye oo maxay ku khilaafeen bilkhuruuji calayh amar diidday ku sameeyeenoo kuuma hogaansamayna bay dhah saadee iminkaba dhacda annagu kuma ictiraafsaninba saasay yidhaahdeen xuquuqdii uu ku lahaa ee daacada iyo xuquuqdii kale iyay ku waajibtay inay dowladdu ka goysana way diideen kuwaasaa laha mukhaalifu limaam id wakti ta'awaluu ay awisheen shay-an shaygaasoo yasuuq wax la aqbali kara ah bimacnaa xujaa bay arrintaa u sheeganayaan xujaduna waa wax la aqbali karo naftu ay yeeli karta weeye wahuwa xaal huwa buu yidhi waxa ay awisheen danun male uu yahay baailun oo maaha wax u banaynaya xaakimkii inay khilaafaan oo amadiidda ay ku sameeyaan xuquuqdii lagu lahaana inay gudaan inay gudi waayaan wax u banaynaya maaha maca shawkatin iyadoo lala qabo xoog ay quwatin shawkadaasoo yumkinuhaa ay yumkinuhum ay iyaga u suurtowdo macahaa la jirkeeda almuqaawama wax iska caabin maca imtinaacin iyadoo lala qabo wax iska celin ay minhum xaggooda ka ahaatay maca imtinaacin iyadoo lala qabo diidmo liumuurin arrima ay diidayaan laazima arrimo ku waajibay yacnaa kuwaasaa la idhaa buu leeyahay bukaad xaakim muslima mid gaala ma ah ayaa amar diiddo ku samaynayaan amar diiddadaasina waxay ku dhisan tahay ta'wiil waxaa leeyihi maadaama xuquuqda aanu ku laha inuu duudsiyey maadaama waxba uu qaban waaye maadaama uu dulmigaa sameeyey waxaasay ku salaynaya taawiilkooduna waa taawiil saaiqa waxaa meesha laga saaraya taawiilkii khayru saaiqa ahaaye meel baan cuskanayn sida taawiil khawaarij oo kale dee takfiirka xambaarsanaa waayo waxaanay ay maleeyeenna wax saxa maa wax baatila oo xataa haddii cabashadoodaasi ay jirto mid u banaynaysa maaha xaakimkii daacadiisi inay ka hoos baxaan oo amar diiddo waxa weeyaan ay ku sameeyaan oo xuquuqdii markaa ugu waajibtay ay duudsiyaan marka goormay noqonayaan bukaad waxay buqaad noqonayaan saddex shardi marka laga helo kow mukhaalafatu limaam bitaawiili saahiqin in imaamkii ay khilaafaan oo amar diida ay ku sameeyaan iyagoo ku salaynaya waxay markaa awilanayaan oo ay si u fasiranayaan shardiga labaadna waa shawka maca muaacin waa inay xoog leeyihiin iyo taliye ay adeecayaan oo ka amar qaadanayaan haddaan xoog lahayn oo midh iyo midhir ay yihiin kuwa buqaad la odhan maayo haba badnaadaan bee cid taliya waa u hogaamisa haddaana jirna awood male cid bilaa hogaamiye awood male shardiga saddexaadna waa mancu liashyaa laazima xuquuq ku waajibtay inay diidaan sekadii inay bixiyeen bay diideen qisaas ku waajibtay bay diideen xuduud ku waajibtay bay diideen saddexdaa shardi marka la helo ayay dadkaasi buqaad noqonayaan haddaba markiiba ma dagaal baa lagu bilaabaya maya xaakimku waa inuu u diro qof aamina oo caqli iyo faham badan oo arrinkooda ka war keena markaa qofkaasi wuxuu dhegaysanaya cabashadooda war maxaad ka cabanaysaan buu odhanaya cabashadoodii buu markaa xaakimka u keenaya haddii waxa ay ka cabanayaan dulmi jiro uu yahay de waa in dulmigii meesha laga saaro iyagana waxaa lagu odhanaya war dulmigaa waa la suulinayaae soo noqda taladii xaakimka iyo amarkiisii kusoo noqda baa la odhanaya way diideen waa la waaninaya war arrintani waa xaaraan war waa kabiiro war waad ku dambaabaysaan war ilaahay amarkiisi baad ku khilaafaysaan war xaakimka xumaantiisu idiin banayn mayso mar hadduu muslimi aad la dagaalantaan ama aad amar diiddo ku samaysaan wixii macruufa aad ku adeeci weydaan hadday idhaahdaan waa bal arrinta waa ka fiirsanina muddaha naloo kaadiya waa loo kaadinaya ila dadkan waa dad muslimiin ee dagaalkooda laguma degdegayo waa laga warwareegaya inta laga warwareegi karo haddii ay intaa dabadeed soo noqon waayaan markaasaa lala dagaalamaya xaakimka wuu la dagaalamaya markaa dagaalkooduna dagaal looga jeeda maaha in la laayo waa dagaal maqsuudka laga leeyahay uu yahay in sharkooda laga hortago daacadii xaakimkana dib loogu soo celiyo walihaada wuxuu uhi walam yuqaatal lala dagaalami maayo mudbiru mid daba jeediyo minhum iyaga ka mida yacni kooda carare laga daba tegi maayo laa yutbacu mudbaruhum liyuqaatala xataa yuqtal ila maqsuudku dilkooda maahae kooda carara iska baxsada laga daba carari maayo oo la dili maayo bal waa la iska daynaya sharkiisii de waa laga aamin noqday mar hadduu cararay walaa jariixuhum walaa yuqtalu jariixuhum kooda dhaawacmana la dili maayo ila dagaalkoodaa la ogolaadee dilkooda si gaara looma ogolaanay marka mar hadduu dhaawacmay dee waxba inama yeelayo waana qof muslima markaa la dili maayo walaa asiirun maxbuusna la dili maayo maxbuuskaasoo xasala gacanta imaamka iyo dowladda galay isna la dili maayo xataa madax furashana laga qaadi maayo wa cinda amni alcawdi inay dagaalka dib ugu soo noqdaan marka laga aamin noqdo id waktiga tafaraqu ay kala yaacaana midba dhinac isaga kaco cinda inqidaai alxarbi dagaalku markuu dhammaado alasiiru koodii maxbuuska ah ee la qabtay yutlaqu waa la sii daynaya la addoonsan maayo wamaalum xoolahoodiina markaa yuraddu waa la celinaya bacda alxarbi dagaalka dabadii fi lxaali isla markaasaa la celinaya oo in laga sii haysta ma banaana waisticmaaluhu maalkooda in la isticmaalaana kalqasbi dhaci oo kale weeye markaa dadkani waa dad muslimiina sababta loola dagaalamayo waa taa aynu sheegnay maqsuudku maaha in la laayo in la addoonsado in xoolahooda markaa haniimo laga dhigto xoolahoodu haniimo noqon maayaan walihaada wuxuu yihi kooda daba jeediye carara laga daba tegi maayo si loo dilo kooda dhaawaca laga dhamayn maayo kooda maxbuuska ee gacanta soo gala horta waa la haynayaa laakiin markay kala yaacaan ee xarliya farla ay u kala kacaan ee inay dib isu soo urursadaan oo dagaal ay dib u soo celiyaan iyo weerar laga aamin noqdo markaasaa la iska sii daynaya xoolahoodiina markaasaa loo celinaya oo haniimo laga dhigan maayo la odhan maayo ilaa aacatulxaakim aad kusoo noqotaan xoolihiina laydinsiin maayo la odhan maayo mar haddii dagaalkoodii meesha uu ka baxay oo afraad mutafariqiin ay noqdeen xoolahoodii waa loo celinaya xoolahooda markaa in la isticmaalaana iyadoo daruura aanay keenin ma banaana oo xoolo la dhacay oo kale weeye marka waxaasoo dhamin waxay ku salaysan yihin almaqsuudu min muqaatalatihim waa alamnu min sharihim ujeeddada dagaalkooda laga waa in sharkooda laga amin noqdo waraddihim ila aaca xaakimka adeecistiisiina dib lagu soo celiyey mukhaalifu limaami buu yihi imaamka kuwa khilaafay xaakimka guuda ummadda u taliya jaa'ir baa noqde id wakti ta'awalu ay awisheen shay-an shaygaasoo yasuuqu ay yuqbalo wa huwa shaygaasi ay awisheen dhanun waa male baailun oo wax jira haba noqdebe maaha wax u banaynaya mukhaalafat limaam maca sheebkatin iyadoo lala qabo xoog ay leeyihiin oo yumkinuha yumkinu u suurtooba iyaga macahaa quwada maceeda almuqaawamatu wax iska caabin maca imtinaacin iyadoo lala qabo diidma ay diideen liumuurin arrimo laazima waajib ku ah kuwaasaa markaa la idhaahdaa buqaad walam yuqaatal lala dagaalama mudbiru mid daba jeediyo minhu iyaga ka mida walaa jariixubna la dili maayo kooda dhaawacma walaa asiiruna la dili maayo maxbuus xasala gacan galay wa cinda amni alcawdi dagaal inay ku noqdaan marka laga aamin noqdo id tafaraquu markay kala tagaan ee dhibkooda laga aamin noqdo cinda inqidaa'i ilxarbi dagaalku markuu dhammaado dabadeed ay kala tagaan al asiiru kooda maxbuuskaah yutlaqu waa la sii dayn dagaalkiina waa dhammaaday inay dhibaato dambe soo celiyaanna waa laga aamin noqdo addoon laga dhigan maayo waa qof muslimiin wamaalum xoolahoodana yuraddu waa loo celin bacda alxarbi dagaalka dabadii fi lxaali markuu dagaalku dhammaadaba waa loo celin oo khaniimo noqon maayaan oo miyaan lagu khasiri karin maalkooda in laga qaado shaaficiyadu waxay qabaan annahu laa tacziira bilmaal cidna maal inaan lagu khasiri karin xadhig iyo darbi iyo waxyaabahaas mooyaane laakiin sida saxiixa ee adiladeedana kitaab alfuruusiya aad ku arki karto furuusiya ma aha kitaabkii ibnuqayim muxuu ahaa uu kaga hadlo waxa weeyaan طرق الحكم kaga hadlo magaciisa noo soo xasuusta adilo badan buu sheekhu kitaabkaasi waxa weeyaan uu ku sheegay الطرق الحكمية واsتicmaaluhu maalkooda in la isticmaalaana kalkasbi weeye waa sidii dhaca oo kale baabu xad الridati baabkani wuxuu ku saabsan yahay xadka iyo ciqaabka go-an ee shareecada u yeeshay ridada riddada luqaan waa arujuuc sharcanna waa qof muslim ahaa oo qaangaada oo miyir qabaa ikhtiyaarkiisa inuu diinta kaga baxo taasaa riddo la idhaahdaa qofkii markaa riddoobeyna xukunkiisu hadduu soo noqon waayo waa in la dilo rag iyo dumarku doonaya baa noqday way rasuulka adhisa bukhaari wariye man badela diinahu faqtuluuh wuxuu uhi kufrulmukalafi qofkii mukalafka ahaa baaliqa ee caaqilka ahaa gaalowgiisu ikhtiyaaran ikhtiyaarkiisa uu ku gaaloobo iyadoo la khasbin dii huda kaasoo hanuun u saaxiib ah marka hore muslim ahaa walow jaxada haba dafiraba lifardin rukun rukunkaasoo min salaatin salaad ka mid eh yacni alriddatu riddadu kufrulmukalafi weye wa saas macnuhu qof mukalafi oo caaqil oo baaliqi inuu gaaloobo ikhtiyaaran doorashadiisa uu ku gaaloobo iyadoo la khasbin dii hudan mukalafkaasoo hanuun u saaxiiba marka hore macnaa muslim ah walow jaxada haba dafiraba lifardin rukun min salaatin salaad ka mida riddadu waa taas oo qofku waa inuu horta diintii ka baxo haddaanu diintii ka bixin dee murtad lo odhan maayo wuxuu sameynaya riddo la odhan maayo riddadii gaalowga ahayd maaha hadduu qofku yahay qof aan qaan gaadhin ama waalanna ridda kama ansaxayso ridda xaqiiqiya ma leh ridda xukmiya waxa la dhaha waa jirtaa ikhtiyaaran haddii la khasbo oo gaalnimada inuu sameeyo ama uu ku hadlo lagu khasbana diintii ka bixi maayo shuruuddi ikraaha mar haddii la helo dii hudan waa inuu marka hore muslim ahaa oo mid marka horeba gaal ahaa hadduu gaalnimo sameeyo ama uu ku hadlo dee gaalnimadiisiinbuu hore ugu sii socdaye riddo la odhan maayo taas marka riddadu waxay ku iman kartaa hadal gaalnimo inuu ku hadlo qasdi iyo niyo gaalnimo inuu la yimaado sida inuu go-aansado inuu berri gaaloobo ficil gaalnimo inuu sameeyo sida inuu sanam u sujuudo tusaale ahaan caqiido gaalnimo inuu ictiqaado sida inuu ilaahay makhluuqaadkiisa lamid yahay ama sifaatka ilahay sifaatka makhluuqa inay lamid yihin ama caalamkuba inuu qadiim yahay ama macbuudaad kale inay jiraan oon ilaahay subxana wa tacaala aan ahayn oo xaqa inuu dafiro shay macluum min addiini bidaruura shay barasho la-aan diinta inuu ka mid yahay la garan karo shay inuu xalaal yahay barasho la-aan dadku ay yaqaaniin inuu xaaraantimeeyo ama shay inuu xaaraam yahay barasho la-aan dadku ay yaqaaniin inuu xalaaleeyo o dhami waa ridda weeye wuxuu uhi watajibu waa waajibaysaa istitaabatun baa waajibaysa in la toobad warsado war toobadkeen lan yumhala loona kaadin maayo toobadkeen baa hadduu markaaba toobad keeni waayo waa la dilaya in lam yatub haddaanu toobad keenin fawaajibun waxa waajibay an yuqtalaa in la dilo wa bacdu marka la dilo kadibna laa yuqsalu la maydhi maayo walaa yusalla caleyhi lagu tukan maayo kalaa ka joogso dafnan aasitaanka aada aasto maca muslimin muslim aad la aasto xabaalaha muslimiinta aad ku aasto xabaalaha muslimiintana lagu aasi maayo waay marka wuxuu leeyahay waxa waajiba alistitaaba in la idhaahdo waar toobadkeen marka qofkii muslimkaa diinta uu ka baxo waayo qofkani dee muslim buu ahaayo xurmadii muslimnimo ayaa marka hore u sugnaatay soo maha waxaa dhici karta shubha iyo balaayo markaa istusisay inuu diintii uga baxo marka in la idhahdo toobad keeno hadduu shubha sheegto shubhadii markaa lagala doodo oo laga suuliyo waa waajib laakiin muddo loo kaadin maayo war hadda toobadkeen baa la odhanaya hadduu toobad keeno waa sidii la rabay hadduu toobad keeni waayana markaaba waa la dilayaa oo in lam yatub fawaajibun an yuqtala oo nabigaa yihi man badela diinahu faqtuluu xadiid badan baa kusoo aroortay waana ijmaacu lmuslimiin qofka muslim ahaan jira diinta ka baxa shuruudahana laga helo inuu xukunkiisu yahay in la dilo marka maanta waxaa dadka dhexdooda aada ugu faafay waxaa loo yaqaano xoriyat lqowl iyo xoriyat ladyaan waxyaabaa noocaas waxaasina markaad u fiirsato wax xaqiiqala maaha waxay iyagu ogol yihiin haba xumaadee ayuunbay ku baaqayaan dadku inay xor u ahaadaan oo xor in loo ahaadana ay difaacayaan laakiin waxa wanaagsane ilaahay uu jideeye diinulislaam ka mid a qofka doonaya xorriyadda isaga la siin maayo gabadha muslimadda ee maanta dee faransiis joogta inay ama dee wadamo kaleo fara badan oo galbeedka ku yaal inay xijaabkeeda wax ku dhigato ama ku shaqayso looma ogola xorriyaddii la sheegaya markaa meeda ninka muslimka ee yurub jooga afar dumara inuu guursado looma ogola masaajidka ku yaala yurub aadaanku inuu dusha u baxo dadki way doonayaan waxay waxaan doonaynaa aadaanka inaanu samacadaha ka maqlo looma ogola lama aqbalayo xorriyaddii baa laga qaadaya waxaa lagu khasbayaa maanta oo dee wadamo badanoo yuruba ka bilaabantay caruurtoodii yaryarayd in loo dhigo waxa weeyaan isfaraxumaynta ragga shuduud uljinsi in loo dhigo oo laga dhaadhiciyo inuu yahay shay caadi ah oo jiinaadka qofka ka dhalanaya iyo muyuulkiisa qofkana waran waxa carruurteeda la dooni maayona laga yeeli maayo waxaa la odhanaya waxaad wadaa midab kala sooc baad wadaa marka waa la xidhaya xataa hadduu gaal yihi shaqadaa laga eriyaya waxaa culays baa la saaraya dadka muslimiinta ee dhulkooda jooga diintooda say tahay inay ugu dhaqmaan lama ogola waddanka islaamka ah ee maanta iclaamiya inuu shariica alislaamiya min alalif ila alya ila alya dabaqayo laga aqbali maayo marka xorriyaddii sheega waa xoriyatun zaa'ifatun weeye waxay iyagu doonayaan unbaa xor looye waxay iyagu doonayaan unbaa xor looye ee ma aha dadku waxay doonayaan oo dhan inay xor u yihiin islaamku markaa dadka wixii wanaagsan oo dhan xorriyad buu u siiyey waxaa xununbaa dadka laga celiyee dan aanu ahayn inta dadka loo fasaxay baana ka badan inta loo diiday inta loo diidayna waa inaan dan u ahayn diintooda dadnimadooda caqligooda naftooda caafimaadkooda waa inaan dan u ahayn waayo murtadka markaa marka la dilo eeg islaamku dadka kuma khasbayo islaamnimada oo gaalku hadduu dha waar anigu ma islaamayo khasab ku islaam ma jirto laa ikraha fi ddiin laakiin ikhtiyaarkiisu diinta kusoo galay soo maa bikhtiyaarihi buu diinta kusoo galay laga yeeli maayo waan ka baxaya ka bixistaasi waa dacaayadeyn diintii uu dacaayadeynaya uu leey war meesha anaa idinka horeeyo waan ku hungoobo waxa ma yaalaan waxa loo yaqaano riddada in cid lagu dilana diinulislaam iday la gaartay maa towraad bay ku qorantay oo injiil bay ku qorantay baybalka iyagu haystaan bay ku qorantay qofka diinta ka baxa in la dilo tooda ka baxa in la dilo bal maanta waxay iyagu wax ku dilaan waxaan diinka baxba ahayn oo waxa loo yaqaano khiyaamo qaran khiyaamo qaran buu sameeye odhan qofkaasi wuxuu sameeyey qofkaasi waxa weeyaan tahdiid lilamni lilamni alcaam nabadgelyada guud ee maraykanka ama ingiriiska ayuu qofkaasi halis ku yihi maydaan arag inay weerarayaan waddamo dhanoo iyaga aan uba dhoweynba ciraaq bay weerareen afghanistaan bay weerareen soomaali bay weerareen marka la dhahdo maxaad u weeraraysaan waxay ku leeyihin meeshaa dad baa jooga mustaqbalka amniga mustaqbalka amniga maraykanka halis ku ah marka waa in laga hor tago suu maraykanku nabadgelyo u helo waa la laynayaa gan baa laga dhigaya marka qofka muslim maanta waxa la yaab leh dadka muslimiinta in badanoo ka mid aan caqligooda isticmaalahayn oo kuwa ay odhanayaan insaaniya yaqaanaan bani aadamnima yaqaanaan xorriyad bay yaqaanaan waxaas qofku islaamku dilkiisa sharciyeeyey oo shuruud gaara lagu xidhay oo xikma rabbaaniya ay ku jirto ma ogola way dacaadeynayaan iyaguna qanaabil naariya bay la dhacayaan dad abriyaa ah waxay sameeyenaani jirin haba yaraatee iyagoo leh waxaanu ka baqaynaa mustaqbalka iyaga meesha mustaqbalka meesha inay ka yimaadaan dad nabadgelyadeeda halis ku ah marka been baa laisu sheegayaa dee ninkii beentaa rumaysanaya iska rumaysto qofkii caqli lihna caqligiisa isticmaalo marka murtadka marka la dilo dee waa gaal dhintay oo la maydhi maayo laguna tukan maayo xabaalaha muslimiintana lagu aasimo haddii lagu aasa xataa in laga saara waajiba xataa markaa uu qurmo dabadeed halkan wuxuu kaga hadlayaa taariku salaadka iyo xukunkiisa qofka salaada ka tegay hadduu waajibnimadeeda dafirsan yahay qof jahli loogu cudur daarayana aanu ahayn gaalnimadiisa waa la isku waafaqsanyay waxaa la mid ah hadduu leeyahy waa waajib lakiin aniga waajib iguma aha se wadaadada qaarkoodoo lumay odhanaya darajaan gaadhay salaaddii layga dhaafo cod salaad laga dhaafaa ma jirto salaad waxaa laga dhaafaa nin waalan ama qof dhintay hadduu leeya waan waashay de waa lala eegi doonaa waalidu inay jirtaiyo in kale laakiin waan miyir qabaa salaaddiina waa layga daaya wax jira maantaas wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin qofka cibaadadu ka dhici maysa ilaa ay geeridu imanayso qofka ilaah agtiis darajo ku yeeshaana cibaadadu sii kororhsada nebi maxamed markii la yidhi ilaahay baaba kuu dembi dhaafee salaatuleilka maxaad iskaga dhibaysaa muxuu yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura yaa maryamu in allaha astafaaki watahaaraka wastafaaki calaa nisaai alcaalamiin yaa maryamu qnutii lirabbika wasjudi warkaci maca araakiciin maryamo markii loo sheegay ilahay inuu doortay cibaado kordhi baa layidhi rukuuc sujuud salaad lama odhan darajaad gaadhee salaadda iska dah haddaad aragto qof le darajaan gaadho cibaadadii baa iga dhacday waa qof waalan ama waa qof diinta mar hore ka baxo zindiiqa wey oo gaalnimo qarsanaya oo dadka aan u sheegahayn waxaana la yaab leh soomaalidu kuwa noocaasa inay awliye u haystaan nin sheekhabaa wuxuu nooga sheekeeyeoo boqol jiiba malaa iminka dhaafay wuxuu yidhi nin wadaada buu ka sheekeeyo siduu sheekh u ahaa unbuu yidhi buu ihi ayuu salaaddii iska daayay masala sheekh maxaa kugu dhacay wallahi ni waxaan ka xishoonayaa ninkaygaa weyne intan ilaahay hor istaagan ilaah way kan haddana inaan idhaa ilaahu nabadgeliyo waan iska tegey war waxaanu ilahay waan kala xishoonayaa salaadda tukan maa iga daaya buui waa qof khaatimadu ka xumaatay soo maa qofkaas qofka fii aakhiri cumrihi salaaddii iska daayay markaasaa laga dadka qaarkood inay awliye u haystaan ama sheekhay ku sheegayaan mid waxa weeyaan isqaawinaya dadka hortooda ku kaajaya bilaa salaada bilaa sooma ayay awliye u haystaan war awliyanimadu waxaasi maaha awliyanimadu waa iimaan iyo diin ku dhaqan wey waa li caadiya nin waashay oo islaamaha hortooda isku qaawinaya ama saxaradiisa ismarinaya ayaa halkay ka dabiibi lahaayeen dhakhtaray u geyn lahaayeen ayay lug geynayaan oo odhanayaan weli baad noqotay oo kaa isaguna karkaarka weydaartay dadkiina waa kuwa ku daba lumay wuxuu uhi min duuni jaxdin maa sallaa ka aan tukan min duuni jaxdin isagoon faralnimadeeda diidanayn caamidan ay wa akhraja salaata oo salaadii ka saaray can waqti jamcin waqtigii labada salaadood lagu jamcin karayey caamidan xaalo arrintaa uu camdiyey yacnaa maa sallaa ka aan tukan min duuni jaxdin isagoon salaada faralnimada diidanayn caamidan xaalo u yahay tukasho la-aantaa mid u camdiyey can waqtin oo akhrajahaa salaadii ka saara can waqti jamcin waqti labada salaadood lagu jamcin karayey istatib toobad weydii salaada tukadheh falqatla haddii uu markaa toobad keeni waayo dil laasim bisayfi seef aad ku disho oo xaddan xad ahaan aad u disho bacda daa dilkaa dabadiina salaatunaa tukashadeennu caleyhi isaga aynu ku tukanaa waajibatun weeye ile mar hadduu waajibnimay salaada ogol yahay xad ahaan baa loo dilay waa muslime uma dafnu dabeetana aasitaankii fii qubuurina kaain waa mid ahaanaya fii qubuurina xawaalaha muslimiinta lagu asaya marka wuxuu leeya qofku haddii dee halkaa waxanu ka fahnay hadduu salaada waajibnimadeeda dafiro inuu gaal yahay kaasi laakiin salaada waajibnimadeedii ma dafarsana haddana wuu ka tegey salaadii camdan si ula kacab uga tegey ilaa waktigii labada salaadood lagu jamcin karayey shareecada ay banaysay in lagu jamciyey xaaladaha qaarkood uu baxay oo duhur muu tukan casarna muu tukan ilaa qoraxdu ay dhacday laakiin duhur inuu tukan waayey lagu dili maayo inta waktiga casarku uu joogo waayo waktiga casarku duhurka wakti jamci buu yihi wakti markaa lala jamcin karo wakadalika maqrib inuu ka tegey lagu dili maayo waktigii maqribku inuu baxay waktiga cishaayigu markuu baxo ayuunbaa maqribka u ka tegey lagu dilaya waayo waqt lcishaa waa waqtu lilmaqrib fi ljamc marka labada salaad la jamcinayo subxu isagu wakti markaa salaad kale lala jamciye maleh salaad subax hadduu ogaan uga tago ilaa ay qoraxdu soo baxday waktigeedu saa uu ku baxay istatib buu leeyay war toobadkeen baa la odhanaya cidda waa waajib in la odhahdo toobadkeen cidda toobadkeen odhanaysaana waa xaakimka muslimka ama cidda hawsha u xil saaro waa shaqadii dowladda shacabku iyagu shaqadaa iska qaban maayaan iyagu way iswaalinayaanoo salaaddii way isku waalinayaan lakiin arrintan fulintu dowlad bay u baahanta hadduu toobad keeni waayo toobadkeenkiisuna de waa inu salaaddii tukado hadduu toobad keeni waayo seef baa lagu dilayaa buu leeyay maxaa loo dilaya ma inuu gaaloobay maya mar hadduu salaadda waajibnimadeedii ogol yahay muu gaaloobin xaddan baa loo dilayaa ciqaab ciqaab ahaan baa loo dilaya walihaada marka la dilo waa muslim dee dhintay waa lagu tukanaya isaga laftiisa wakadalika xabaalaha muslimiintana waa lagu aasayaa buuri baabu xaddi zinaa zinada xadkeeda baabkii ka warramay wey baabkaasaynu insha allah ku khatimi doona xadka ama ciqaabka zinadu waa kii guur saxiixa oo saxa soo maray in dhagax lagu dilo kii kalena in la jeedaliyo zinaduna waa galmo xaaraano lidaatiha xaaraan ah oo xashafadiisiibuu ku maqnaysiiyey waxaa weeyaan farji si xaaraana xukumkiisuu ku bilaabo wuxuu yihi ama xadkiisoo yurjamu dhagax baa lagu dilayaa xurun qof xora oo muxsanun muxsana muxsan ku ah bilwaط'i galmo galmadaasoo fii caqdin caqdi dhexdii dhacday meher dhexdii meherkaasoo saxiixina wahuwa xaalu wa isagu duu takalufin mid mukalafow yahay oo qaangaada uu miyir qaba walbikru kii aan galmo guur saxa markaa dhexdii dhacday aan samayna xaddu xadkiisu jaldu miatin weeye waa boqol jeer in lagu dhufto lilxuri kii xorta ahaa wa nafyu caamin sanad in lamastaafuriyo weeye ciqaabkiisu qadra dacni lqasri qasriga safarkiisa in la qadara dacni waa bimacnaa safar wariqu kii addoonka ahaana xaddu xadkiisu nisfuljaldi jeedalkaa boqolkaa kala barhkii wey waa konton wataqarubi wa taqriibuhuna nisfu taqarubi yacnaa mastaafurintaa kala barhkeed weeye oo lix bilood baa isaga la mastaafurin addoonkii wa duburu lcabdi buu idhi addoonka dabadiisu duburu lcabdi zinan zina ahaan marka markaa loogu galmoodo kal ajnabiy weeye waa sida kii ajnabiga ahaa waman ataa ka u taga bahiimata neef xoolaa aw dubura zawjatihi ama xaaskiisa xagga dama ka mara aw duuna farjin ama gabadh ajnabi ka ah meelaan farji ahaynoo xagga hore iyo xagga damba toon aan ahayn uga galmooda cuzira xad ma lehee waa la tacziiri doonaa tacziir baa lagu dhufan doonaa marka wuxuu leeyahy xaddu zina waa arajmu wey waa dhagax ku dil keebaa markaa dhagax lagu dilaya ka dhagaxa lagu dilaya waa ka muxsanka ah marka yaa muxsana muxsanku abwaabta diinta marka laga u kala duwan yahe iska ilaali baabu lqadfi iyo dee baabu zinaaba waa kala duwan yahi muxsan waxa ah marka la joogo fii xaddi zinaa qofka xorta ah oo addoon la rajmiyaa ma jira isagu fa calayhina nisu ma cala lmuxsanaat waxaa kala barhmayaa dee waa jeedalka un rajmigu isagu ma kala barhmi karo marka waa inu xorye laba waa inuu yahay mid waطi ama galmo sameeyey galmada waa inuu ku sameeyey nikaax saxiixa oo nikaax hadduu ku sameeyo xataa nikaaxu faasid yahay ama galmadu waطu shubha ay tahay muxsan ku noqon maayo waxaa kaloo shardiga inuu yahay caaqil baaliqa waa inuu yahay qof qaangaada oo miyir qaba waa inuu yahay kaasaa markaa muxsana kaasi hadduu zinaysto xukumkiisu waa in la rajmiyo rajmiga aayad markaa la nasakhay laakiin xukumkeedu uu baaqi yahay sia cumar ibn khaaab uhi radi allahu can ayaa tusisay nebiguna qowlan waa u sugay waqdu yaa unays ila imra'ati hada fain ictarafat farjumha ficlanna waa u fuliyey oo maacis iyo alkhaamidiye iyo wakadalika alkhulafaau min bacdihi ahlulbidac ayuunbaa diida rajmiga sida muctasilado kale waay haddii aanu muxsan ahayn waa kii markaa bikriga ahaa ama shuruuddii ixsaanka laga waayey isagaa hadduu zinaysto xadkiisu waa boqol jeedal hadduu xoryi iyo sanad in la mastaafuriyo taqriibu caam si axaadiid waxa weyaan kusoo aroortay meesha loo mastaafuriya waa inay tahy halkaa uu ku zinaystay meel masaafatu safar u jirta safarkii tawiilka ee marxalataanka ahaa ee salaada lagu gaabinayay waayo haddii meeshiisii lagu daayo waxaa laga baqayaa inuu xumaantii dib ugu noqdo ila meesha waxbuu ku bartay waxaa la isweydiin karaa ka muxsankaee guur soo maray iyo ka kale maxaa loo kala duway waxaa loo kala duway kan guur soo maray wuxuu arkay waddo saxa oo shahwadiisa uu ku gudan karo xaaraantana uu kaga maarmi karo oo arrintaa isagoo horaabuu u tijaabiyey marka waddadii saxda ahayd isagoo arkaya shahwadiisa uu ku gudan lahaa oo sooba taabtay ayuu xaaraan xaggeeda u leexday walihaadaba ciqaabkiisa la adkeey kan kale isagu hawshaa ma soo arag waxaa laga yaabaa xalaashu dee macaanka iyo dhadhanka ay leedahay iyo sharaftiiyo asturnaanteeda nimaan soo arag weeye saa awgeed baa ciqaabkiisii loo fuday addoonka isaga rajmi male waa jeedalun jeedalkiisuna waa konton jeedal mastaafurintiisuna waa sanad barki wa dubru lcabdi zinan kalajnabiyi buu hi halkan marka halkan wuxuu ku ishaarayaa xukm liwaad liwaadka xukumkiisii oo liwaadku dee waa inuu nin nin wax ka dayo taasaa liwaad la idhaahdaa muxuu addoonka si gaara ugu sheegay wuxuu addoonka si gaara ugu sheegay in badan bay ayay de arrintaasi dhici jirtay bay yidhaahdeen in addoomaha dadka qaarkood ragga ah ay xumaantaa ula tagaan ta kale waxaa dhici karta ninka addoon kale inuu is idhaahdo siday addoontaadu xalaal kuugu tahay ayuu addoonkaaguna xalaal kuugu yihi oo cumuumka aayaddaba uu ku dagmo aw maa malakat aymaanukum laakiin aw maa malakat aymaanukum addoomihii dumarka un in looga jeedo oo addoomihii raggaha aanay ku jirin ayaa la isku waafaqsan yahi waayo marka waxaan loo yaqaano liwaadku waa xukunkiisu cinda shaaficiya waa xukumka zinada un xukm xukm waa xukme azina oo hadduu muxsan yahay ka liwaadka sameeyey waa rajm haddaanu muxsan ahayn waa maxay jaldun wa taqriibu caami kole waa masale la isku khilaafay kelmad yar baan doonaya ka idhaahdo arrintaas ku saabsan liwaadka maanta adduunyadan aynu joognaa waa adduunyo fasahaadku aada ugu batay dhaqan xumada noocaasee qowmu luud ilaahay uu ku halaagay ilaahay uu yidhi wamaa qowmu luutin minkum bibaciid reer luud idinkama foga waxaanu ku samaynayna waad arkaysaa waa la qaaday inta la fujiyey dhulkii ay deganaayeen samada inta lagu dhaweeyeyba halkaa laga soo afrogay markaasaa dhagaxa naarana laga soo daba shulay walciyaadu billaah qoomkaa wixii ilaahay uu ku halaagay oo dhaqan xumo ah oo fitrada insaanka ee saliimka iyo damiirka badqabaa uu diidayo ayaa maanta caalamka waxay ka noqotay wax muxtarama oo dowlade u adeegayaan oo xoog iyo xoolaba lagu difaacayo o lagu meel marinayo oo qofka ka soo hor jeesta gaal iyo muslimka uu yahayba ciqaab uu ku mutaysanayo xadhig shaqo laga eriyo darajo laga rifo wuxuu noqday wax laysku sanduleynayo oo laysku khasbayo dhulka islaamkana waa lagu faafinaya aad baa loogu faafinaya dhulka islaamka dowladaha ku faafinaya hay-ado iyo muasasaad baa ku faafinaya waxa loogu faafinayaana wax kale maaha waxaa la doonaya dadka in damiirka laga dilo oo haddii qofku shuqulka qowmuluud uu galo wuxuu noqonayaa qof damiirkiisu uu dhintay buu noqonaya iyo dadnimadiisii iyo garashadiisiiba marka waxaa sahlanaanaysa qoomka dhaqanka noocaasi uu ku dhex faafo in la dulaysto oo la addoonsado oo waxa la doonayo laga fushado walihaada waxaan leeyahay waxay nala gudboon dagaalka noocaasi ahi dadka muslimiinta ee uu ku wajahan yahay baynu ka midnay waxaa la doonayaa marka dambena inta muslimiinta dhexooda dad noocaasa lagu abuuro oo lacag marka hore lagu geliyo in marka dambena la yidhaahdo waa aqaliyo waa dad laga tiro badan yahay oo waddanka jooga xuquuqdooda waa in la siiyo madaxtinimada waa in laga qeyb geliyo xusaskooda iyo arrimahooda inay qabsadaan waa in loo ogolaado on lagu ciqaabin marka hadda dhulka islaamka bidaayadii bay maraysa laakiin nihaayada lagu socdo waa ta noocaas oo ta iyada dhulkooda marka leega ay gaadheena marka waxay nala gudboon arrimaha noocaasa in aada iyo aada loogu foojignaado oo dee qof waliba diintiisa iyo dadnimadiisa uu ilaashado waxaynu joognaa akhiru zamaankii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi yabiicu diinahu bicaradin min addunya qaliil qof baa diintiisa wuxuu ku iibinayaa dheef yaroo adduunyuu ku iibinaya bal ninka ka waran diintiisii dadnimadiisii sharaftiisii shilimaan siisanaya weliba waxaan dadka faafinaya dhulka islaamka ku faafinaya ma aha dad akbiye ah doqomaay oo bilaa caqli ah qofka intay lacag iska siiyaan odhanaya hawshaasi orodoo samee waa la daba socdaa qofka waa la kormeeraya waa la duubaya hadduu xataa idhahdo wixii waan ka baxaya anigu waan iska daynaya waan toobad keenaya waxaa la soo kan soo ku kan adoo samaynayo qaawan carbal waa taase juuqdhe carbalna sheeg wallaahi waan waanu ku faafinaynaa baa la leeyahy marka qofka muslimka ahi waa in noqdo qof diintiisa iyo dadnimadiisa ilaashanaya shilimo yarna aan dhaafsiisan maxay shilimo kuu tari haddii ummaddaa dhexdeeda xumaanta aad kaga caanbaxdo bal u fiirsa waalidkaa muxuu dareemaya awlaadaadii say dadka ugu dhex noolaanayaan bal ninkii xaasle xaaskiisii ka waran yana marka sawirada ninkeedii xumaantaad samaynaya ama lagu samaynayo meelaha lagu soo daadiyo soo marooro dilaac dadkaasi u dhiman maayaan waxaa kaloo waajib inagu arrinta noocaasa ka digtoonaanteeda iyo ufoojignaanteeda dowlad iyo shacabba inaynu meel uga soo wajeeno uga soo wajeysano ciqaabka dadkaasi ay mudan yihiinna waa in la mariyo markaa qofka arrintaasi ay ku caddaato xukumkiisu muxuu noqonaya culamaa ulislaam way isku khilaafeen qowl wuxuu leeyahay waa la dilayaa waana qowlka saxaabada laga soo wariyey sida loo dilaya ha lagu kala duwanaadaba qowlo wuxuu leeyahay maya waa tacziirun tacziirta waxay noqon kartaa in la xidho marka haddii xadhig lagu tacziiro xadhigga waa in loo badiyo ile tacziirtu waa ciqaab la rabo qofku inuu kaga go'o xumaantane oo labaatan sannadood soddon sannadood afartan sannadood konton sannadood xadhigooda laga dhigo haddii la dhahdo toddoba sannadood baa la xidhayaa qofkii arrintaasi ay ku caddaatay oo habeen iyo maalinna waa loo tirinaya wuxuuba afar sannadood bay isugu ururayaan dee qoladii waxaan gelisay jeelkana way ku xanaanaynayaan markuu soo baxana ila in yar buu xidhaa hawshiisi waa lay ka wadanaya bulshadana wuu aafeynaya waana wixii waa waslad xaaraan u quruntay wey oo mudan ummadda in laga qabto culimada qaarna waxay qabaan liwaadku inuu zinada un la xukum yahay waana sida madhabu shaaficiya u yihi oo qofkan liwaadka markaa sameeyey haddii ay qof muxsana haddii ay qof muxsana waa dhagax baa lagu dilaya haddii uu yahay qof aan muxsan ahayn oo guur sharci oo saxa aan soo marina waa la jeedalinaya waa la mastaafirinaya mastaafiriska waxaa looga dhigi karaa dee xadhig ayaa looga dhigi karaa marka arrinta waa in aada loogu loogu baraarugsanaado qofka markaa ma yeedhaan wax ka daya ama xaaskiisii meeshii ilahay u xalaaliya meel aan ahayn ka mara ama gabadh ajanabi ka ah meel aan farji ahayn uga galmooda isagana waa tacziir tacziirtu waa ciqaab uu xaakimku ku ijtihaadayo oo u arko in qofka xumaanta lagaga celinayo waxaanay leeyihin adna alxuduud waa inaanu gaadhin xuduudda ka ugu yar waa inaanu gaadhin wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed wacala alihi waasxaabihi ajmaciin